gudoomiyaha ismaamulka lamu joseph kanyiri oo la hadlay warbaahinta gudaha kenya ayaa sheegay in maamulka laamu uu gebi ahaanba kalluumaysatada uu ka mamnuucay inay dhaqdhaqaaq kalluumaysi ay ka sameeyaan xeebaha kenya ee xiga dhinaca badda soomaaliya gaar ahaanna waxa uu si gaara u soo qaatay deegaanka raaskaamboni ee soomaaliya iyo sidoo kale deegaanka kanyuunga ee kenya kuwaasoo ku yaala xadka labada dal mister kanyiri ayaa sheegay in laga bilaabo maanta oo isniin ah kalluumaysatada deegaanka laamu in laga mamnuucay inay kalluumaysi u tagaan xeebaha deegaanadaasi sababa la xiriira khatar dhinaca amniga ah kalluumaysatada ku kala nool xeebaha labada dal gaar ahaana dhinaca jubbooyinka iyo laamu ee kenya ayaa horay si caadi ah u wada kalluumaysan jiray waxaana jirtay kalluumaysato kenyaan ah oo markii hore kalluumaysi u imaan jiray xeebaha soomaaliya ee dhinaca raaskaamboni maadaama soomaaliya aysan xilligan lahayn ciidamo badeed oo xogan deegaanada ay dowladda kenya khatarta dhinaca amniga ah ay oga digayso kalluumaysatadeeda ayaa waxaa inta badan ka dhaca weeraro ay maleeshiyaadka kooxda al-shabaab ay la beegsadaan ciidamada dowladda sidoo kale deegaanada raaskaamboni kulbiyo iyo deegaanada kale ee dhanka xuduudda ee jubbada hoose ayaa waxaa ku sugan ciidamo kenyaan ah ee qaybta ka ah howlgalka amisom ismaamulka laamu ayaa sidoo kale xayiraadii xiliyada habeenkii ay saarneyd kalluumaysatada ka qaaday waxaana gudoomiyaha ismaamulka laamu uu sheegay in kalluumaysatadu ay kalluunka jilaaban karaan xiliyada habeenkii balse laga mamnuucay inay u gudbaan dhinaca xeebaha soomaaliya oo ay halkaasi ka kalluumaystaan sababa la xiriira ammaankooda inta badan deegaanada xeebaha iyo dhulka bariga ee gobolada jubbooyinka waxaa gacanta ku haya maleeshiyaadka kooxda al-shabaab waana sababta ay dowladda kenya walaaca oga muujinayso in kalluumaysatadeedu ay wajihi karaan khatar dhinaca amniga ah oo kaga yimaada maleeshiyaadka kooxda al-shabaab ee soomaaliya